بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdullaahi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa xasada xasad ma jiro ilaa fi thnatayni ilaa laba arrin dhexdood mooyaane rajulun arrinta koowaad waxa weeye rajulun nin aataahu allahu maalan allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey maal fasallatahu alla wuxuu ku salliday ninkaasi calaa halakatihi maalka halaagidiisa ayuu alla ku salliday filxaqi xaqa uu ku halaagayo ku bixinayo wa rajulun iyo nin aataahu allahu alxikmata allah xikmad uu siiyey fa huwa asigu yaqdii biha xikmadaas ayuu wax ku kala xukumaya wa yucallimuhaa dadkana waa baraya muttafaqun calayh xadiid ibn mascuud wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam xasad ma jiro xasadka waa laba nooc nooca koowaad waa xasadun madmuum nooca labaadna waa xasadun maxmuud waa mid madmuuma oo liita oo aan bannaanayn iyo mid la mahdiyo wanaagsan wey labadaa qeybooduu xasadku u qaybsamaa kan hore oo alxasad lmaxmuu alxasad almadmuum waa midka liita ee xaaraamta ah waxay culimmadu ku tacriifiyeen waa zawaalu nicmati tamani tamanii zawaali اnicmati can اlgayr qofka inuu tamaniyo in nicmada laga zuuliyo qof kale wuxuu tamaninayaa in laga zuuliyo nicmada qofkan uu haysto taa waa xasad xaaraama waxaa isku mid ah markuu tamaninayo qofkan in nicmada laga zuuliyo ujeeddadiisu inay tahay in nicmada qofkan laga qaado asiga loo soo wareejiyo iyo ujeeddadiisu inay tahay in laga qaado uun qofkaasi labada midkuu rabaha ula jeedee waa xasad xaaraama qofka inuu jeclaysto nicmada qofkaani uu haysta in ilaahay ka qaado ka zuuliyo kaa waa midka sharcigu ka digay midka labaad ee la mahdiyo waa midka nebigu sheegay sala allahu calay wasalam oo xadiidkan lagu sheegay midkan dambe waa tamanii annicma zawaal ma ahan waa tamani nicma qofka inuu tamaniyo ou jeclaysto nicmada wey waa tamanii xusuuli اnnicma allatii cinda algayr tamanii xusuuli اnnicma alati cinda algayr yacni tamani xusuuli اnicma qofka waxa waaya inuu tamaniyo nicmo xasilideeda nicmadaasoo ah midka qofkaas uu haysto mid la mida waa milahaa ayada laftirkeedii ma aha waa milahaa ama waa fowqaha ayadii la mid tahay ama way ka saraysaa middan dambe waa maxmuud maala inaad tamanisood jeclaysato cilmiga qofkaani uu leeyahay mid la mida in ilaahay ku siiyo ma jeclaysanaysa inuu ilaahay asiga ka qaado laakiin waxaad jeclaysanaysaa cilmigiisa mid la mida inuu ilaahay ku siiyo ama mid ka sarreeya inuu ilaahay ku siiyo kaama la ogol yahay sharcan waa mid maxmuud oo la mahadiyo wanaagsan wa kaa waa loo baahan yahay qofka inuu tamaniyo khayrka qofkaani oo wato mid la mida ilaahay inuu siiyo ama ka badan arrintaasi waa arrin sharcigu ogol yahay laakiin midda ah qofkan ha laga wareejiyo nicmada ha laga zuuliyo ha ka tirtirmato qofkan agtiisa taasi waa midda liidato waay xadiidka labada midkee ku saabsan yahay marka xadiidka wuxuu ku saabsan yahay midda shar midda la mahadiyo waay xasadka nebigu halkan wuxuu ula jeedaa alqibta luqada carabiga qibta la yidhaahdaa inaad jeclaysato nicmada qofkan uu haysto mid la mida inuu ilaahay ku siiyo waa alqibta laa xasada jeclaysi ma jiro la jeclaysto waxaasi wax la mida inuu ilaahay ku siiyo ilaa fitnatayni ilaa laba arrimood mooyaane macnaha wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wax mudan inaad istiraahdo allow yaa ku siiya qofkan waxa uu haystoo kale waxaa sidaa u tamaniso sidaa loo jecelaysto wax mudani ma jiraan ilaa laba arrin mooyaane wixii ka soo haroo dhan oo umuuru dunyaa ma mudna in la jeclaysto labadan unbaa mudan in la jeclaysto labadaasi waa laba uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalam midka koowaad waxaa waaye nin ilaahay maal siiyey rajulun aataahu allahu maalan allah maal siiyey maalkaanna wuxuu ka soo galay min xalaal waay ma ahan hanti xaaraama hanti xalaala ayaa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala markaasuu alla wuxuu ku salliday qofkan hantida iska leh wuxuu alla u adeegsaday inuu hantidiisa ku bixiyo xaqa iyo khayrka inuu ku bixiyo kaasoo kale in la jeclaysto waa mudan yahay camalkiisoo kale qofka inuu jeclaysto waa mudan yahay inuu yidhaahdo allow yaa ku siiya maalkiisoo kale aada ku bixisa meeshuu ku bixiye waa arrin la jeclaysto laakiin ma aha allow yaa ku siiya hantidiisoo kale inaad leedahay oo intaa ku ekaysanaysid middaa ma aha midda khayrka ku jiro meeshaa shardi baa la sam imisaa maal leh oo maalkooda fasaad iyo balaayo ku bixiya waxaa laga hadlaya waa nin ilaahay maal siiyey hantidiisana ku bixiya khayrka masaajiduu dhisayaa ceelaluu qodayaa dadka masaakiinta wuu ku sadaqaysanayaa maantao dhan maalkiisa duruqul khayraad uu ku bixinaya mashaariic khayr iyo wanaag ummadda ugu jirta ee mujtamaca muslimiinta ayuu hantidiisa mar walba ku bixinaya kaasoo kale waa wax la jeclaysto inuu ilaahay kaa dhigo inuu alla maal ku siiyo xalaala isla markaana alla subxaana wa tacaala uu ku waafajiyo inaad ku bixiso waddada khayrka iyo wanaagga fasallatahu calaa halakatihi fi lxaq dadka marka hantida ilaahay siiyey subxaana wa tacaala qaar waxaa la waafajiyaa inay maalkooda inta badan hormarsadaan oo ay ku bixiyaan khayrka iyo wanaagga oo ay ku bixiyaan xaqa iyo nashrinta diinka iyo khayrka il sida loo faafin lahaa waa muwafaq waa qof ilaahay khayr waafajiyey kuwo kale waxaad arkaysaa hantidooda waxay ku bixinayaan fasaadka wuxuu maalgelinayaa meelo banooniga lagu ciyaaro dhaqaalo xoog lagu ku bixinaa malaayiina wuxuu maalgelinayaa shaleemooyin la dhisayo wuxuu maalgelinayaa meelo lagu tunto oo fisqi iyo xumaani badan ay ka jiraan midaa maalkiisa ku guraaya markaasaa laga yaabaa inuu yidhahdo intaasoo lacagaha iiga baxda meeshaas waa khasaare hantidiisaasina yowma alqiyaama waa xasa waa sayi-aadkiisii waay ile mar walbuu fasaad ku bixiyo macnaheedu waxaa waye fasaadkaas wuxuu uga qayb qaatay dhibaatadii dadka muslimiinta ah wuxuu uga qayb qaatay waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo xumaan labadaa qof marka waa kaafya kala dheeri waay midka hantidiisa ku bixinaya fi lkhayr iyo midka hantidiisa ku bixinaya fi shar marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay adduunyadan wax mudan in la tamaniyaay ma jiraan ilaa laba ar laba mooyaane nin ilaahay maal siiyey allana uu ku salliday maalkiisa inuu xaqi ku bixiyo waa kow ninka labaad waa nin ilaahay xikmad siiyey xikmadda hadda halkan cilmi baa loola jeedaa yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alla xikmadda wuxuu siiyaa cidduu doono qofkii xikmad la siiyana waxaa la siiyey khayr badan waa qof ilaahay khayr badan siiyey xikmaddu waa cilmiga sharcigaawo wa rajulun aataahu allahu alxikma iyo nin ilaahay cilmi iyo aqoon uu siiyey fa huwa ninkaasi yaqdii biha cilmigaasi ayuu wax ku kala xukumaya cilmigii sharciga ahaa ee uu bartay ayuu wax ku kala xukumaya wa yucallimuhaa dadkana waa baraya cilmigaas wax ku kala xukumayaa wuu asiga wuu ku camal falayaa dadka kale ee u baahan in la kala xukumana wuu ku kala xukumayaa dadkana waa baraya oo waa nashrinaya labadaas keliyaa mudan buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam in la tamaniyo oo la jeclaysto sababtu waa maxay ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen labadan sinfi nafcigoodu waa mid mutacadiya labada mid walba oo ka mida waxay anfacayaan guud ahaan dadka muslimiinta ah maxaa yeelay midka hore masaakiintuu garab qabanaya amaakintii caamka ahayd ee dadka muslimiinta ay ku cibaadaysan lahaayeen ayuu maalgelinaya sida masaajidii baahida dadka muslimiinta ay- ee fuqaradoodu ay qabaan ayuu daboolayaa nafcigiisu waa caam wax badanuu is- u tarayaa dadka muslimiinta kan labaadna asigana nafcigiisu waa caam maxaa yeelay cilmigii uu bartay ayuu gudbinayaa dadkii buu jahli uga saarayaa oo cilmigii buu barayaa labadii ishaysatee isku dhacdee iskhilaafta ayuu sharciga ilaahay ku kala xukumayaa nafcigiisu waa mutacadi labada mid walboo ka mida marka nafcigoodu maadaama uu ballaaran yahay oo naftooda uusan ku koobnayn nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy wax la jeclaysto oo la tamaniyo labadaa keliya adduunyada mudan wixii ka soo hara ma mudna in la jeclaysto wixii ka soo hara ma mudna inaad tidhaahdo allow yaa sidaasoo kale kaa dhigo haddaad wax tamaninayso labadan ayaa mudan buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la tamaniyo waa cilmigii naafica ahaa iyo maalkii xalaasha ahaa ee lagu bixinayo wadooyin oo labadaba lagu bixinayo fii subuli alkhayraat wadooyinkii khayrka iyo wanaagga lagu bixinayo amaa xasadka xaaraamta ah kaasi waa shar inaad tamaniso ood jeclaato ama aada jeclaysato walaalkaa nicmada hoyse inay ka zuusho waa arrin sharteedu aada u badan tahay waxaana aada u yar qof ka badbaada sida culimmadu ay yidhaahdeen bacd alculamaa waxay yidhaahdeen maa khalaa jasadun min xasad maa khalaa jasadun min xasad laakina alkariima yukfiihi walla'iima yudhiru jir kama marnaado xasad yacni waxay leeyihin qof walba xasadku waa ku jiraa laakiin ninka wanaagsanee kariimka ah naftiisuu kala jihaadayaa waa kala dagaalamayaa waa qarinayaa xasadkiisa ma fulinayo kan doqonkaana waa fulinayaa waana soo muujinayaa wa ilaa xasadka wax ka nabadgala waa yaryihi waana cudur xasadku waa cudur waa marad cudurkaasina wuxuu ku dhacaa oo ugu daran qofka qaba waay qofka cudurkaasi qaba dhib dhibka uu naftiisa u geysanayo ayaa waxay ka badan tahay miduu u geysanayo qofka uu xasdaayo dhibaatada ugu badan asigay ku dhacaysaa sababta qofka xaasidkaa ma harsanayo mana hoyanayo inta qofka uu xasdaaya nicmo ku sugan yahay maanta o dhan waa murugoonaya hadduu maqlo hebel oo khayr lagu sheegayo waa naxaya haddii la ninka hebela maanta faa'iidadaasuu gaaray nicmadaasuu helay waa ka naxaya hadduu arko asoo faraxsan waa ka naxaya hadduu arko asoo nolol wanaagsan ku nool waa ka naxaya muruguu ku jiraa maanta o dhan farxaddiisa ugu weyn waxa waaye inuu maqlo hebel dhibaataa gaartay nicmadii waa ka zuushay waa dhintay iyo wixii la mida taasuu aada ugu farxaaya idan qofkaas waa ciqaaban yahay qof ciqaab ku jira waaye waa qof ciqaab ku jira meelaha ugu badanoo xasadku galana dalabulcilmiga waa ka mid waxbarashada diiniga ah meelaha ugu badanoo xasadku gala waa ka mid oo haddii qofkaani qofka uu ka xasdaayo cilmigii maanta o dhan waa murugaysan yahay hadduu maqlo qofkii oo faa'iida u siyaaday mas'alo diiniya ka jawaabaya asoo la ammaanayo oo khayr lagu sheegayo asigoo horumar ku sugan intaba waa ka naxaya idan qofkaas waa qof dilan waaye asigaa dhiban lidalika culamada qaar waxay yidhahdeen lilahi daru lxasad bada'a bisaaxibihi lilahi daru lxasadi maa acdalah bada'a bisaaxibihi faqatalah xasadka maxaa ka cadaalad badan bay yidhaha xasadku xasadku caadil waay maxaa yeelay ninkii la yimiduu ka bilaabay asuu dilay markii hore saaxibulxasadkuu dilayaa marka hore daawada ugu weyn ee xasadka lagu daaweeyana waa taqwa allah inaa ilaahay qofka uu ka boqo subxaana wa tacaala ogaado waxa wax bixiya inuu alla yahay ilaahayna uu fadligiisa weydiisto wixii khayr ahayd rabto nicmo walbood doonayso allahu huwa almucti ilaaha wax bixiya subxaana wa tacaala addoonkan miskiinka maxaa ugu mashquulaysaa haddaad khayr rabto ilaahay baa siiyey asagana khayrka iyo nicmada ilaahay weydiiso was'alu llaha min fadli ilaahay fadligiisa iyo galladiisa weydiista laakiin inaad qofkan daba joogto maanta oo dhan aada fiiriso nicmadii la siiyey waa nasiib darro oo aad ka gubatood dhibsato waxyaabaha nebigu nooga digana waa ka mid calayhi salaatu wasalaam walaa taxaasaduu hasxasdina buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam xasadku waa sifa madmuuma waa xasadka aan nicmada in qofka laga zuuliyo inaad tamaniso ama aada jeclaato can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana yadcuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ducaysan jiray fayaquul wuxuu dhihi jiray allahuma innii as'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina ilaahu waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuun ayaan ku weydiisanayaa walcafa waltuqaa alla kacabsi ayaan ku weydiisanayaa inaad i taqwo isiiso ood iwaafajiso alla kacabsi walcafaafa dhowrsanaan ayaan ku weydiisanayaa walghinaa deeqtooni ayaan ku weydiisanayaa oon khalqiga aan ka deeqtoomo rawaahu muslim ducadan waa min anfaci اladciya ducooyinka kuwa ugu nafciga badan ayay ka mid tahay maxaa yeeley ducadani waxay jamcisay khayr اdunya wاlaakhira maca qisariha ayadoo lala qabo ducadan daco gaaban ay tahay haddana khayr addunya mid aakhira labadaba way jamcisay allahuma inii as'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina ilaahu waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuun mar walba inaad ilaahay hanuunka weydiisato waa u baahantaa kama maarantid walidaalika suuratu lfaatixa oo rugni ay tahay ragco walba salaada ka mida in la akhriyo ducadaasaa ku jirta ragco walba qofka uu ku ducaysanayo ihdina asiraata almustaqiim ilaahow waddada toosan nagu hanuuni culimmada qaara waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaan ognahay waa muhtadi waa mid hanuunsan waay ilaahay waa hanuuniyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadan uu ku ducaysanayu leeyahay allahuma inii as'aluka alhudaa iyo midda faatixada ku jirto ihdina siraata almustaqiim uu mar walba nebigu akhrinayo calayhi salaatu wasalaam soo ma noqonayso min baabi taxsiili alxaasil wax hore loo haystay oo haddana la raadinayo waxaad haysato maxaa kugu kalifaya haddana inaad raadiso ilaahu i hanuuni haddaad tiro alla ku hanuuniyey kadib maxaa usii weydiinaysaa hid- hidaayada muxuu nebigu u weydiinayaa inuu ilaahay hanuuniye waaba hanuunsan yahay way culammadu qaarkood ku jawaabeen hidaayadu in ilaahay la weydiisto mar walba waad u baahan tahay hidaayadu macnaheedu waa hanuun iyo waafajin cibaado walbood samaynayso waafajin waa u baahan tahay haddaad caawa ilaahay uu ku waafajiyey maqrib inaad tukato inaad cisho tukato maxaad ugu baahan tahay hidaayada ilaahay towfiiqdiisa u baahan tahay hadduusan alla ku waafajin inaad cisho tukato ma tukan kartid waa inuu ilaahay ku waafajiyo subxaana wa tacaala haddii cishihii aad tukato waa in alla uu ku waafajiyo fajarkii idan markaad camal walbood us- aad samaynaysa maxaa laga maarmaana hidaaye inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo ilaahay ku waafajiyo halkaa waxaa laga qaadanayaa ilbiriqsi walba hidaayada waa u baahanna haddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyay allahuma inii as'aluka alhudaa isagoo shakila-aan ay tahay inuu alla hanuuniyey subxaanahu wa tacaala ilaahay doortay min baabin ola waxaa waaye in qof walba uu ku ducaysto ducadaasina uu laasimo ama uu badiyo inuu ku inuu ku ducaysto allahuma inii as'aluka alhudaa waltuqaa waa alla ka cabsi ayaan ilaahu ku weydiisanaya walcafaafa dhowrsanaan muxuu ka dhowrsanayaa camaa fii aydi nnaas waxa dadka ay haystaan ama gacmahooda ku jira ilaahu waxaan ku weydiisanayaa een, inaad iga dhowrto oo aan isiiso dhowrsanaan aan uga dhowrsado waxaa kaloo soo gelaya alcafaaf can ilmuxaramaat qofka inuu ka dhowrsado waxyaabaha xaaraamta inuu ka dhowrsado dhowrsanaantu marka waa caam hantida dadku haystaan inaad ilaahay kaa dhowro oo allah uusan kuu baahin min fadlihi uu kaa deeqo kadalika inuu allah kaa dhowro subxaanahu wa tacaala xaaraamta iyo dunuubta iyo macaasida inuu ilaahay kaa dheero kaa dhowro risqi xaaraama inuu ku soo galo inuu allah kaa dhowro fawaaxishtii waxyaabahaas oo dhan way soo gelayaan walghinaa waxaan kaloo allow ku weydiisanayaa haninimo alghinaa macnaheedu ma ahan ilaahu maal badan isii ma aha ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam mana ku ducaysan jirin nabiga alay slat slam in hanti badan uu helo laakiin qaninimada dhabtaa hantidu ma aha alghinaa waa hina nafsi sida nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaad maqasho deeqtooni iyo hodantinimo waa midda qalbiga uu ku jirta xaqiiqatan qofku hadduu hanti fara badan leeyahay laakiin uusan qanaaco lahayn waa faqiir waxba ma hayo waxaad arkaysaa dad hanti badan leh laakiin markii la wareysto waa dayrinaya maanta o dhan waa sheeganaya wuxuu leeyahay xaalkaygu waa liitaa umuuruhu waa iga kala daadsan yihiin si hoose markaad u ogaato xaalkiisana waa hani wax ka maqanoo dhaqaalaa ma jiraan laakiin ka dhargi maayo maxaa yeele qanaacaan jirin haddii qofka qanaacada ilaahay ka qaado subxaana wa tacaala faqiir waa qaninimada dhabtaa marka waa qalbiga qofna waxaad arkaysaa wax badan ma haysto wax yaru haystaa ama waxba sooma galaan oo maalinkaas unbuu shaqo tagaa wuxuu ilaahay soo siiya uu la soo hoyaadaa markaad warsatana boqol kiiba boqol u qanacsan yahay ninkan dambaa qaniya kii horena waa faqiir qaninimadu marka midda qalbiga wa hadduu ilaahay ku siiyo midda qalbiga ogow waad raaxaysatay raaxaad ku nooshaha yaadba dhaqaalo haysanin laakiin raaxaad ku nooshaha afartan arrimood ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka baryay afartan arrimoodna waxay jamcinayaan khayr adduunyo iyo mid aakhiro labadaba masaalixda adduunyada iyo masaalix aakhiro labadaba way jamcinayaan culammada qaar markay xadiidkan macnaynayaan allahuma inii as'aluka alhudaa waltuqaa waxay yidhahdeen alhudaa waxaa loola jeedaa cilmiga naafica attuqaana waxay yidhahdeen waa alcamalu asaalix camalka saalixa w alla waxaan ku weydiisanayaa cilmi naafica iyo camal saalixa haddii labadaa layskugu kaa daro waad liibaanta adduunya aakhira waad liibaanta wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin